abaartu waxay saamaysay dawallo markaad ka soo bilowdo ee xuduudda jabuuti ah ilaa iyo meel laydhaa madane oo hawaash u jirta labaatan kilometer waa dhul baaxad maaragtay dherarkiisu leegyahay wax ku dhow lix boqol oo kilometer marka waxaan ku odhan lahaa dhammaan deegaanka xiisaha abaartu way ku habsatay abaartani tu maanta bilaabantay maaha abaartani waxay bilaabantay shan bilood ka hor shan bilood ka hor bay ahayd markii aan ogaanay xilligii ay xooluhu ay dhimasho bilaabeen markay xoolihii dhimasho bilaabeen oo jawigii amoolayse hawadiina ay kululaato dhulkii uu isbedelay malaha waxaan dee climate changeka haba dhinac laga raaciye iyay xoolihii bilaabeen dhimasho maadartay xaddaafa meelo qaarkood waxaa maaragtay laga soo sawiray siddeetan neef oo ku dhimatay meelo qaarkood konton meelo qaarkood boqol maadaama dhulku uu kala dhaadheer yahay wixii noo dhawaa een aragnay ama wixii telefoonno maanta telefoonaa la wadahaysana noogu soo sheegay aadanow marka waxaad ii sheegteen abaartu ay muddo shan bilood ah ay ay jirtay xaaladdu ma dhowaanahan ayay xumaatay mise muddadaas shanta bilood ahaba xaaladdu waxay ahayd mid mid aada u liidata wallaahi muddo shan bilooda xaaladu way liidatay kolka haddee bini aadan gaajo u dhinta ama dhibaato abaareed u dhinta unbaa waktigaa jirin xoolaha dhima xoolahiibaa dhimanayay hadda ma waxaa jira hadda ma waxaa jira dad marka abaartu darto darteed u dhintay haa dad badan oo abaarta ku dhintay way jiraan ogaalkaagu waa imisa waa imisa dadkaas inta aada og tahay adigu anigu inta aan ogahay ee laysoo sheegay waxaa kamida magaalada la yidhaahdo cundufo oo deegaanka ciisaha ka tirsan oo beri daweytana lagu daray cafarta waxaan ogahay inta dhukaa ku dhimantay deegaanka cundufo agagaarkeyga iyo magaaladaba sagaashan qof way noqonaysaa meel kale waxaa weeyaan meel cashbuli waxoogaa afartan iyo kilomitr u jirto dhegarey la yidhaahdo yaa iyaduna maaragtay abaartu ay aada u saamaysay oo la sheegayaa dad macluulu dhintay marka dadka sagaashanka qof ah iyo kuwan kale ee aad hadda sheegayso deegaankaas kale ku geeriyooday muddo intee la eg ayay ayay geeriyoodeen oo ma shantii bilood ee abaartu ay jirtaa mise waa xiliyadan dambe waxay dadku aad u liiteen oo ay dhaqaaqi kari waayeen ay dhimasho bilaabeen waa rabadaankii ilaa maanta waa muddada labada bilood ah waxay dhimashadu iyo maadartay dhibta bini-aadanku ay bilaabantay maxaa sababay abaarta ma roob la-aan muddo soo socotay ayaa meesha ka jirta mise waxyaabo kale ayaa jira wallaahi abaartan waxaa sababay horta waxaa weeyaan bini-aadankuna inay ma ilaahayna in la baryo la ducaysto weeyaan malaha dad reerka ciise dembi buu galay garan maayo waxaa weeye horta ducadu waa halkaygii waa in la ducaysto roob la-aan baa sababtay roob karantii hore roobkii da-ay waxaan ahayn roob dambe lama helin sanadaa oo buuxda xilligaa dhibtu waxay ka timiday waa roob la-aanta iyo dhulkii oo isku bedelay kulayl aan hore loogu aqoon meelo qaarkood laba iyo afartan digrii ay gaadhay marka biyo la-aantaas wax kaga dar iyo xoolihiyo waxay qaadaan waayeen hadda deegaanka ma ma laga barakacaya oo dadka intiis badan ma isaga cararayaan mise weli dadku waxay rajeynayaan in meesha lagu yimaado oo gargaar lasoo gaarsiiyo deegaanka in laga dadkii xooluhu ka dhamaadeen jabuuti bay galeen qaar jabuuti bay galeen dawladda jabuuti waa meel xerooyin uga samayso gargaarsiisa taasi waa calaamadii u horeysay xilligay xoolihii dadkii ka dhamaadeen ee dhimashadii intay bilaabi lahaayeen bay dee ka baxeen wadankaa jaarka ayay tegeen oo kuwaas waxbay halkaa ka heleen kuwa kaleete waxa weeyaan dadka xooluhu ka dhammaaday heejadaha u dhow dhow iyay ku soo ururaan sida iminka magaaladan aan kuu sheegayo cundhufo dad badan baa ku soo ururay sida magaalada casburi aan kuu sheegayo casburi dad badan oo abaaraysan xoolihii ka dhammaadeen yaa magaaladan ku soo ururay